بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waa tashriif qofka loogu yeedho inuu wax ka furo meeshaan oo kale oo khayr loo isugu yimi oo khayr la isugu sheegahayo oo la isku wacyigelinayo kolkaa tashriifka in la qaatayo waa daruuri laakiin waxaan ogahay intaan sheegaya inka badan iyo inka sii badan in la sheegayo maxaa yeelay in muddo intaa leega loo fadhiyo ayaa la maagan yahay dadka in loo ciyogeliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala baa culimmada ku waajibiyey in ay khayrka ilaahay baray oo ay dadka dheer yihiin u bayaaniyaan ilaahay baa ku waajibsaday sidaa darteed qofku odhan maayo oo maxaa adiga ku dhibay dadkaba guryahooda waa joogaan waana tukanayaan waana oo maxaad soomaaliya waa boqol kiiba boqol muslime maad ka yar fadhiisatid laguma odhan karo maxaa yeelay waxaan xusuustaa waayadii dowladda soomaaliyeed ay jirtay xukuumaddii ziyaad barre ayaa culamo tabliiqaba waxay ka yimaadeen bakistan kolkaasa waxaa lay ku yidhi ninka agaasimaha arrimaha diinta ayaa wuxuu ku yidhi uma baahnin annagu dad muslimiina baanu nahay boqol kiiba boqol marka waxa naloo sheego uma baahnin kolkaas wuxuu yidhi waa runtaa ilahay laakiin wuxuu leeyahay ninkii bakistaaniga waa leh xikmad badanoo dadka si yar way ufaasiyeen markaasuu yidhi waa run oo ilahay laakiin wuxuu leeyahay wadakir fa ina dikra tanfacu lkaafiriin adiba waxaa dee qur-aan kama qaldayo haddana kule waxba idin sheegaya marka wuxuu yidhi sidaa saxa marka haddii haddaan qaldanahay sidee baa ii saxa markaasuu yidhi waxa saxa wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin markaasuu de wayntaan doonayna in dadka mu'miniinta wax la gaadhsiiyo ay anfacdo bay asalkuba ahayd marka haddii aan laisu sheegin mu'miniintu wax isu sheegin yaa loo sheegaya waa in diinta laisku cusboonaysiiyaa waa in laiswacyigeliyaa waa in had iyo jeer wixii tajaduda oo siyaasadda saaxaadka siyaasadda oo imika ina ka qasan layna ku baraarujiyaa haddaynu nahay dad islaama oo boqol kiiba boqol islaamana waa layna la necab yaho waa layna ku damacsan yahay wax layna ka dhime waa inaynu ugu yaraan halkii ku hayna haddayna wax kordhin oo wacyiga la jaan qaadin oo muwaakafatu sayr aynaan samaynin soomaalidu runtii ayagoo dadka islaamka ayay masalan waxay ka yidhaahdeen dhib dhibtana ay culamadu isdhibeyso had iyo jeer oo wakti badan ku bixinayso iyo juhdi bay waxay ka yidhahdaan xataa gabayga way kusoo dhaxaydaan hadba kii waxgarada dadka uga ayaan daran waxaan dadka arkay ba asaga uun u muuqda bimacnaa waxaa looga jeedaa qofka caadiga ahayd dee iska shaqayso gurigaaga tago oo ka soo noqo oo salaada tago oo garanaya shaqayso oo shaqada ka soo noqo waa camal rotiine camalka rotiinigaaga marka dambe malal buu dhalaa laakiin qofka muslimkaa dhammaan culimmada keliya ma saarre waxaa laga doonayaa marka ugu horreysa inay wax fahmaan waxa ay fahmayaan ama ay maqlayaan dhegaysanayaan inay weeleeyaan markay weynayaan ka camal falaan hadday ka camal falaanna gudbiyaan waxaa qof kasta ilaahay wuu ku addoonsaday oo muslina wuxuu aakhire la yimaado inuu ugu shaqeeyo diinta xadiis baan xusaya nebigu calayh isalaatu wasalaam igu soo noqnoqda oo nebigu uu leeyahay laa yaxqiranna axadukum nafsa qofna yo naftiisa xaqirin nebiga waa lagu celiya waxa la yidhi sideeba qofka naftiisa u xaqiraa waxa uu yidhi asaga oo meel wax uga toosan yihiin oo kaga tooboo yihiin arka ayuu ka aamusay ilaahayna marka aakhira uu tago wuu qabsanaya waxuu odhanaya maxaad halkaa wax uga sheegi weyn marka iminka in dadku wax sheeg sheegaan oo sida wax ula muuqdaan culammadu ay sheeg sheegto iyo sida wax loo toosinayo sidaa darteed baan loola yaabaynin maxaa yeele waaba la isu qabsanaya waxaa laleeyahay diinta meel waxa lagaga sheegi lahaa ama lagu toosin lahaa adigoo jooga baad sheegi weyday meel baad uga dhacday marka in laysdaba joogo oo ilaahay aakhiro toosku weydiinayo hala fahmo dadka uga horeeya oo la weydiinayana camalbalkeeda iyo gaarsiinteeda waa culimmada marka culimmada waxaa dhibaya horta waa arrinka midna waan idin raacinaya oo halkan looguma talagelin qofka kelmadda tarxiibkaa la siiyo inuu sii badiyo iyo ila fakane indhawood ardaynimo iyo baan jiray oo eradeeda ha eeginayna arday baan gaadho indhawood eradeeda waxaa aan la yaabin marka suudaan iyo meelahaasaan dhawaan idinka imi waxyaalaha aan la yaabay qofku markuu meelaha marmaro wuxuu soo waa inuu soo gudbiyaa dabaaca dad ajnaasta oo uu u dhex marayo waxyaalaha cajiibka aan la yaabay waxaa ka mid ah dadkaasi sideenna waa tawaa'if noocyo fara badan oo caalamka fakerada dadka waxa la yidhahdaa dadku hadday meel wada joogaan inay afkaarta isla wada helaan daruuri ma laakiin waa inay waxyaalo musallamaada isla helaan oo ay ay ay isla jaan qaadaan marka waxaa jirta waddanka ilaa sagaal waddan baa la xuduud leh suudaan dagaalka waddadan xuduudda la leh mar baa sideed ay dagaal kula jireen sideed waddan oo ka mid qofki yaqaan oo garanaya kolka waxay idhaahdeen kibistuna sida imika ay u barwaaqoobeen intay imika dee batro ayay barwaaqoobeen kibistuna waxaa loo geli jiray waxaa loo geli jiray fayl baa loo geli jiray dadka noocaasa waxay halkaa ku gaadheen oo ay kaga gudbeen dhibaatooyinkii iyo sucuubaadkii noocnooca ahaa marka waddanka loo soo dhaqaaqo waddankeena waxaan idin idhi oo ku celcelinayaa boqol kiiba boqol muslim baa laga ba'ayaa qur-aankaana inoo sheegay reer galbeed iyo gaala cad iyo gaala madow raalli kama aha iyo munaafiq kolkaa asaaliib anwaac asaaliib ayaana lakula dagaalamayaa waxay ku gudbeen suudaan ooy kaga gudbeen dhibaatadii lagu hayay oo noocnooc ahayd in marka waddanka lagu soo duulo ay hal noqdaan k hal noqdaan waana sida la rabaa hadhow kolka lasoo noqdo ayaad noqonaysaa adigu waaxid suufi adigu waaxid salafi adigu waaxid ikhwaani aya maashita waxaa rabta hadhow noqdo laakiin markaa ay arinku taagan tahay muslimiin baynu wada nahay muslimku waa inaan la dhex marin halka haddii laisla fahmi waayo musalamaadkii waaweynaa baa laisla fahmi waayo ilahi waxaan ka baryayaa inuu keen isla fahansiiyo oo musliminku isla jaad qaadaan oo iyaga aan lagu guulaysan inay masiibadu dhexdooda noqoto وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله waxaan aad ugu xumahay masaajidka kaliya baan buuxin iska badaa in koriga la fafadhiyo ayadoo sidan la isugu soo tiro meel fog la isaga yimi oo culimadu meel fog ay ka soo jaan qaadeen ayaana xataa weli masaajidka xagga hoose buuxin wax ila mala mala waxa lagala socdaa filayaa midiyahayo والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته